in ka badan afar boqol oo qoys ayaa ku nool tuulada gumbe oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada tanijawar caasimada maamulka hirshabelle waxaana xilligan wajahayaan xaalad dhanka caafimaadka ah gudoomiyaha tuulada gumbe maxamed aadan maco ayaa ka barbixiyey xaaladaha ka jira tuulada isagoona carabka ku adkeeyay in baahiyo badan ay u qabaan in ay helaan goob caafimaad maadaama dadka uu haleelo xanuunada ay usoo qaadaan magaalada jawahar
cabasha tuulada waxay ka qaban kartay cabasha tuulada alle waxay ka qaban karin ay kala tahay walaashay caafimaad meesha alxamdulilah wuxuu ilaahay la siiyey waa haysanaa ilaaha caafimaad siiyey alxamdulilah alla mahadis waaye balse waxaase jiro meesha kuma dhisna goob caafimaad ma laha m c s ma laha isgeersi caafimaaddan way ka jaran tahay wax hadda caafimaad oo sidaas ha jirta laleeya ma jirta jawhar wax naaga sukeeya ma jiraan wasaaradda caafimaadka hirshabeelle qolooyin ay noo soo direen waa jirtay laakiin qolooyinkii lagu soo diray waxa waaye laba bilood saddex bilood ay shaqaynayeen oo xiliga uu imaanayo waktiga shuban biyoodka uu socdo dumeerkaas la sameeya hay-adaha ay sameeyaan ama dowladda ay soo dirayso wixii ka dambeeyana gaabisa sameeyaan waa ka gaabinayeen hadda tuulada waxaa ku dhaqaan deegaankaas afar boqol toddobaatan iyo saddex qoys ah hadda ku nool hadda ku dhaxan gudoomiyaha ayaa ka codsaday maamulka hirshabelle iyo dowladda dhexe in ay daryeel caafimaad la soo gaaraan dadka ku nool tuulada gumbe dhammaan waxaan ka codsanaa hay-adda dowladda federaalka iyo dowladda hirshabelle iyo hay-adaha aduunka oo taakule dhammaan waxaan ka codsanaynaa ama aan ka codsanaynaa haddaan ahay tuulada gumbe gudoomiyaha aan ahay maxamed aadan macow kala u hadlaa tuulada gumbe afteeda waxaan codsanaa in daryeel loola fidiyo aad iyo aad waxaa naaga codsanaa dowladda hirshabelle iyo wixii ku qaban marka la gaaray xiliyadan waxaa isa soo taraya baaqa ay jeedinayaan dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada jawhar kuwaasi oo aanan haysanin goobo caafimaad oo lagu dabiibo dadka uu haleelo xanuunada